barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah labada bisha februari sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washington ay ka tahay shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aynu ku eegi doonno dhallinyaro soo kordhiyey hal abuuro dhanka tiknolojiyadda ah
waxaan soo kordhinay telefoonno freeya oo local freeya oo la ydhaaho panasonic bbs waxaana ka hirgelinay xarun ganacsi ama isbitaal oo laydhaho alaala hosbital oo ku yaala magaalada borama waxyaabahan ajedaha noogu jira aanan hadda weli aanan gaadhin waxaa ka mid ah in aan mobile appskii aan ku qalabayno dhammaan websaytada waddanka ka jira heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jacaylbaadi uu abuurtay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
axmed cabdi kaariye oo loo yaqaano qoorqoor ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada maamul goboleedka galmudug ee maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb doorashadan oo uu muran badan hareeyey islamarkaana ay qaadaceen inta badan musharaxiintii ka qaybgelaysay ayuu qoorqoor kaga guulaystay afar musharax oo la tartantay isaga oo helay codad dhan lix iyo lixdan cod axmed qoorqoor ayaa soo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda soomaaliya isaga oo la sheegay in uu haystay taageerada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya kooxda ahlusunna oo diidan habka ay dowladdu u waday maamul usameynta galmudug ayaa khamiistii lasoo dhaafay magaalada kaga dhawaaqday madaxweyne ay sheegeen inuu galmudug hogaamin doono muddo afar sano ah dhanka kale axmed ducaale geelle xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa ku adkaysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee galmudug uuna dhammaysan doono mudaxileedka hadda u harsan
israa'iil ayaa qaaday duqeymo ay ka fulisay marinka ghaza saacadihii hore ee maanta oo axad ah waxayna milatariga dalkaasi sheegeen in duqeymahaasi ay kaga jawaabayeen gantaallo ay falastiiniyiintu ku soo tuureen koonfurta israa'iil diyaaradaha milatariga iyo kuwa helikabtariska ayaa beegsaday xarumo la tuhmayo inay leedahay kooxda xamaas oo maamusho magaalada ghaza waxyar un kadib saqdii dhexe ee habeenkii xalay lamana soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntan ilaa markii uu qorshihiisa nabadda ee colaadda falastiin iyo israa'iil uu talaadada lasoo dhaafay ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump gantaalaha duqeymaha iyo weliba buufinada loo adeegsado qaraxyada ayaa si maalin la ah looga soo tuurayay marinka khaza kuwaasi oo beegsanayay koonfurta israa'iil waxayna dhaliyeen aargudasho ka imaneysa ciidamada israa'iil sida ay ku waramayso wakaalada wararka a f b falastiiniyiinta ayaa si weyn u diidan qorshaha nabadda ee maraykanka kaasi oo ay ku sheegeen mid si xoog leh ugu xaglinaya israa'iil
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasheeda qiimaha badanoo ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a kaasoo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee dhallinyarada maanta wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal waxaana idiinsoo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa dhallinyarada ka qalinjabisa jaamacadaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada ee la xidhiidha hal abuurkooda maskaxeed waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeenna maanta siciid cismaan cadare oo bartay aqoonta isgaadhsiinta kana baxay kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo xamse cumar cismaan oo isna bartay aqoonta kombyuter science wuxuuna ka qalinjabiyey kulliyadda kombyuter science ee jaamacadda eelo sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsan tahay
waa mahadsantihiin aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa v o a bahda v o a haddii aan ku horreeyo injineer siciid cismaan cadare bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad hal abuurteen lana xidhiidhay aqoonta farsamo yaqaannimada isgaadhsiinta islamarkaana aad ku soo bandhigteen muddadii aad ku jirtay waxbarashada kulliyadda iyo intii ka dambaysayba
awalan waad mahadsan tahay Een, waxaan ahay ardaydii ka qalin jebisay jaamacadda ela university een, gaar ahaan facultyga telecommunication engineering waxaanan ka baxay sida aad sheegtay sanadkii laba kun iyo lix iyo toban Een, waxaanan ahaa bach- een, first bachelor degree qoladii ugu horeysay ee ka barataa telecommunication engineering gobolka oo dhan waayo oo eela ayaa ah een, jaamacaddii ugu horeysay ee gobolka ka bilowda een, een, facultyga telecommunication annaguna waxaan nasiib u helnay inaan noqono kuwii ugu horreeyey ee wax ka barta sidaas oo ay tahay intii aan jaamacadda ku jirnay waxaa jaamacadda lanagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn adanka oo lana barayay sidaan u samayn lahayn net- een, designka networkingska oo kale u dejin lahayn sida oo kale aan u suuro gelin lahayn inaan samayno een, qalabis ama devices aan anagu isku keenay kuwaas oo suuro gelinaya ama faa'iidele in wax lagu qabsan karo dhinacay doonaanba ha ha- ha ahaadaan intii aan wakhtigaasi aan ku jirnay waxaan isku daynay inaan waxyaalo fara badan samayno sida oo kale in markaan jaamacadda dhiganaynay waxa aan develop garaynay inaan dejinno network kaasi oon hal a b adress intoon soo qaadanay a b adresskaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan afar gob- een, gobolka inta een, uu leeyahay oo degmo uu leeyahay magaalada boorama gaar ahaan een, waxaan u qaybinay afarteeda degmo sidoo oo kale mid guud baan samaynay oo lixda gobol ee somalilan oo dhan hal a b adress oo kale inaan examplestoon soo qaadanay aan u qaybinay siday u heli lahaayeen iyagoo xaafad xaafad iyo guri guri loo gelinayo oo eh, maxaadayo loogu qaybinayo taasi waan samaynay networking waan samaynay waan dhammaystirnay eh, maxaan idhahday si fiican ayaanu uga shaqaysiinay sidoo kale markii final projectskii aan sameynaynay guruubyada waxyaaladii aan samaynay waxaa ka mid ahaa inaan samayno caanteeno taasi caanteenadaasi oo iyadoo ahayd mid eh, aan anagu gacmahayaga ku samaynay iyadoo aan soo qaadanay Een, wixii ay ka koobnaa sida iron wa- wire ironiska oo kale mental iron baan soo qaadanay de waxaan soo qaadanay transformers baan soo qaadanay sidoo oo kale resistance iyo eh, eh, iodis baan een, waxaan soo qaadanay diodis baan soo qaadanay dhammaantood intaan isku wada she- isku wada xidhnay question cabilisiga baan soo qaadanay Een, sh- waxaan soo qaadanay wired een, een, shabag oo kale ayaan isagana soo qaadanay dhammaantii intoon isku wada xidhnay waxaan ka soo saarnay aanteeno caadi u shaqaynaysa taasi oo kuu suuro gelinaysa dhanka mobilka maaha laakiin waxay kuu suuro gelinaysa inay kuu soo qabato challengeska t v-ga adigoo kushan kebilkeyga intood u isticmaashaba t v-ga gelinaysa xadhigeyga waad agdhigaysay dabadeeta waxay lahayd buntin off iyo on bay lahayd waad shidaysay waxay kuu soo qabanaysay inaad challengeska t v-ga santaleedka ku jiraay inay kuu soo qabtaan t v-ga inaad leef uga daawan karto sidoo kale waxaan aan samayn samaynay waxaa ka mid ahaa networking intoon samaynay deficekaasi oo isaga kuu suuro gelinaysa inaad telefooniskaaga buildingska maxamed securityga si loogu ilaaliyo in qofku markuu soo galayo albaabka een, buildingka uu soo gaadho inuu telefoonkaasi uu ka go'i karo oo si automatic ah isaga goyo marka eriyada ah, shirkaddu ay ka shaqaynayso telefoonkii moobilka ee gacantu kama shaqaynay miyaa kama shaqeynayo waxa uu ka shaqeynaya ma jirto kolka albaabka qofka ay soo gaadho toosle telefoonkiisu wuxuu kusoo qorayaa een, eh, wuxuu kusoo qorayaa kuma jiro simka eh, wax simka surface kuma jiro telefoonkaaga anteenadu way ka baxaysaa marka waa lagaga shaqayn karaa eriyada xafiisyada dowladda Dhammaantood.
xafiisyada shirkadaha xafiisyada kale ee ganacsiga dhammaan waa loo isticmaali karaa in aan eriyadaasi aanu telefoon aanu ka dhici karin waa loo isticmaali karaa dhammaantood waa loo isticmaali karaa gaar ahaan waxaa aad loogu isticmaalaa een, masaajidada ayaa imika oo kale aad loogu isticmaalaa waayo masaajidada marka soo lagu jiro waxaa dhacay in dee telefoona kusoo dhex dhacaan oo dadka ay- ay ku dhaliyaan een, een, interference ay ku dhaliyaan taasi waxay suuro gelisay in telefoonada masaajidada loo isticmaaliyo maxaadarooyinka oo kale waqtiyada lagu qabanayo ayaa loo isticmaalaa masaajidada inta badan loo isticmaalaa sidoo kale imika waxaan ku tali jirnaa inaan develop garayno een, een, een, meel company aan samayno taasi oo softwareska mobiliska lagu shubayo aan iyadana inaan soo dejinno aan doonayno oon so- mobilada installationkoogi oo kale softwareska sida dadka mobilada markay ka baxaan oo kale inaan ugu shubno oo aan iyadana samaynayno oon ku tali jirno beelo dhinaca beeteriyada oo ay dhib badan ka haysato dadka reer miyiga ee aan haysan jaarjiga ama aan jaarji karin karin telefoonadooda gacanta iyaga waxaad samayseen ama aad hal abuurteen ma jiraan hawey jiraan waxaan samaynay charge maan samaynay charjigaasi oo isagu kuu suuro gelinaya inaad telefoonkaaga isaga charge garaysan karto adigoo unan maxaa dhahday aana soo iibsan charge kale si toosa ayaan u develop garaynay uuna shaqeeyo uuna kuu buuxinaya uuna kuu charge garaynaya telefoonkaaga waxaad ka samayseen markaa charjiga cusub ee aad ugu tala gasheen in moobilada lagu charge gariso isagoo aan isticmaalin electric
waxaan ka samaynay xadhkii baan horta soo qaadnay electriguu isticmaalayaa laakiin electriga uu kuu kaydinayaa wuu isticmaalaya marka uu kuu kaydinayaa waxaan xadhkaha iyo transistor iyo transformers waxaan soo qaadnay in dabkoogi waqtiga loogu talagalay ay kuu kaydiyaan telefoonka markaad gelisana uu kuu charge garaynayo laakiin electriga sida uu isticmaalayaa uu kuusa kaydinayaa wax qoraxda oo kale lagu isticmaalo oo qofku qoraxda ka charge garaysan karo ma samayseen iyaga iyadoo waan ku tala jirnaa develop inaan inaan samayno waan rajaynayna haddaan u wareego dhinaca xamse cumar cismaan oo kuliyadda combyuter science ka baxay ee jaamacadda eelo labadii kun iyo toddobiyo tobankii xamse waxyaabaha markii aad halkan jaamacaddan eelo aad ka baratay aqoonta kombyuutarka waxyaabaha aad soo kordhisay ee aad ku soo kordhisay bulshada maxaa ka mid a waa mahadsan tahay bahda v o a iyo barnaamijka halabuur waxyaabaha aan soo kordhiyay anu magacayga waa xamse cumar cismaan waxaan ka baxay kuliyadda combyuter science jaamacadda eelo labada kun iyo toddobiyo tobankii intii aan ku dhex jirnay jaamacadda xilligii waxbarasho sannaddii saddexaada jaamacadda ayaa waxaan aasaasay shirkad la ydhaho himila software solution oo ajandaha iyo fishinka shirkadda uu ahaa in dadkeeni laga loo dhammaystiro baahida adeegyada i t-ga waxyaabahaan soo kordhina waxaa ka mid ah waxaan keennay qalab aanan horay looga isticmaali jirin wadanka oo ka mid yihiin security surveillance oo kala socon karto mobilkaaga gurigaaga ganacsigaaga adoo meel kasta jooga inay weer dunida ka mid a waxaan kusoo kordhinay qalab ladhaho biometric device ama attendance management system oo lagu xaadirinayo shaqaalaha ama dowlad ha noqdo ama wasaarad ha noqdo ama iskuol ha noqdo ama jaamacad ha noqdo ama business sector ha noqdo in shaqaalihii la controli karo waqtigoogii macnahii in qofkii waqtiga meherada uu ka shaqaynaya ama waqtiga organisationka u shaqaynayay la ogaan karo xaadiriskiisii waxaan soo kordhinay telefono freeya oo local freeya oo la yidhaaho panasonic b b gs waxaana ka hirgelinay xarun ganacsi ama isbitaal oo la ydhaho alaala hospital oo ku yaala magaalada borama waxyaabahaan ajadaha noogu jira aanan hadda weli aanan gaadhin under processka noocan waxaa ka mid ah in aan mobile app development ama mobile appskii aan ku qalabayno dhammaan websaytada wadanka ka jira oo laga booqan karo mobilka si uu qofkii u gali karo isagoona combyuter aana furan oo w w aana qorin uu mobilka ka gali karo waxyaabahaan hadda samaynay aanan ku qalabaynayno business sectorska waxaa ka mid ah softwares kuwaas oo u sahlaya xisaabaadkii ganacsiga mulkiilaha iyo maxay ahdeen shaqaalaha meherada ka shaqaynaya waxaana ka mid a systemyo aan u bixinay inventory management system systemyo kale oo waxaa noogu socda portal oo isku xidhaya jaamacadda ardayga financeka iyo waalidka macnihii ardaygu haddii uu lacag bixiyo intixaanka wuu eegan karaa waalidku ardaygiisa uu la socon karaa also maxaa hedeen macalinku waxuu soo gelin karaa dhammaan wixii course materialha oon hadda development noo ah oo under process noo ah xamse waxaad tilmaamtay in ganacsaduhu uu mobileka kala socon karo dhaqdhaqaaqa ganacsigiisa shirkadiisa gurigiisa waxyaabahaasoo dhan kaaseed u u hindisteen amase qaabka uu yahay markaaad noo sharaxdo waa sidee
waxa weeyaan waa security surveillance waa c c t v camera waa kamaradaha casriga ah kamaradahaasi waxay kuu sahlayaan in kamaradaha marka aan xidhno aan ku connect garayno internetka kamaradihii ayaa waxaan fahansiinaynaa internetka kadib waxaan ku xidhaynaa mobile application mobile applicationkaasi wuxuu kuu sahlayaa meel kasta oo dunida aad joogto inaad la socon karto ganacsigaagii maye xaafadaadii maye maxay haydeen anywhere aada ugu tala gashay kamaradaasi inay ka shaqayso mobilkaasi waxaad samayn kartaa videoga ay kamaradahaasi duubeen dibbaad usoo celishan kartaa adoo magaalo kala jooga adoo wadan kala jooga dibbaad u daawan kartaa recordingka ay samaysay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay dibbaad usoo celishan kartaa asame time waxaad ka qaadi kartaa picture baad ka qaadi kartaa waxaad u samayn kartaa waxa la idhaahaa mobile sensor application haddii ay wax imaadaan dhibaato ah wax sensors la idhaaho kamaradaha la raacinaya jira kadib kuu sheegaya inuu dhib ka jiro guriga macnihii kasoo qaad haddii gurigii dabqabsado mobilkaaga ayaa alarmi kuu samaynaya waxaana kuusoo gudbinaysaa kamaradii ku xidhnayd guriga si aad mobilkii alarmigii kuu sheegaysa waxaasoo dhan maxaa sahlaya markaasi
horta waa kala gaar marka applicationkii la idhaaho mobilku ku jiraa waa gaar marka kamaradii la idhaahana waa gaar internetkiina waa ka saddexaynaya saddexdaas oo laysku xidhay ayaa shaqadii oo dhan kuu sahlaya macnihii shaqadii function inay noqoto saddexdaaba sahlaya kamaradii markaan qalabayno waxaan ku xidhaynaa internetka internetka markaan ku xidhnana waxaan fahansiinaynaa mobile application aan ugu talagalnay si uu qofku ula socdo ganacsigiisi iyo mehradiisi waxaad tilmaantay oo kale inay jiraan telefoonno bilaasha oo aad samayseen oo mobile sead u samayseen
telefoonada aan samaynay waxaa la idhaahaa panasonic bbgs ama local telephone weeyaan waxaa lagu isticmaali karaa xafiisyada dowladda wasaaradaha xarumaha isbitaaliska waayo waxaa waxaa dhici kartaa iyadoo tiyaatarka qalliinka lagu jiro in dawo loo baahdo farmasiigii meherada farmasiigii meherada markaa waa inuu telefoonki mashquul ahaado ama telefonkii qofkii bersonaalka joogay oo oonu ka xidhan yihin marka waxaan suurtogelinay private telephone oo local ah oo cambany cambany kasta uu ku shaqayn karo at same time haddii la charge garaynayo cambanigaas organizationkaas ogolaado sanadka boqoliyo konton dollar baan ka qaadaynaa wuxuuna u noqonayaa international telephone telefoon kasta ayuu garaaci karaa oo wadanka gudihiisa waana free waxaana u sahlaya waa qalab serveris aan u brogaraminayno technical i t ah
markaa ma wuxuu isticmaalayaa anteenooyinkan shirkadaha isgaadhsiinta may waxa antena ama isticmaalaya waa private business waa private telephone private telephonekaasna waxaan u dejinaynaa tobology u gaara tobologygaas ayuu ku shaqaynaya haddii local aan u dejino local buu noqonayaa haddii internationalkii ayagu ay organizationkaasi ay ugu talagalaan inay iska sabortgareeyaan lacag loogu talagalay oo anagu bolisi ahaan ugu talagalnay waxay helayaan in ay international isticmaalaan marka waxaa la isticmaalaya tobology within internet internetka ayay ku adeegsanayaan inay international call ay sameeyaan localkana waxay ku adeegsanayaan tobology u xidhan oo localka organizationka ama xafiisyada gaarka ah ay ku wada isticmaali karaan free telephone oo local weli suuqyada ganacsiga xamsi ma u bandhigteen barnaamijyada iyo brogaraamyada noocan oo kalea oo ma iibgeyseen
waan u bandhignay waana wadnaa waxaa la dhahaa market strategiga waxa weyaan in marketing la sameeyo marketingki waan wadnaa kambaniyada qaar way nala qaateen dadka qaarna waxaan samaynaa trail trail version macnihii inuu muddo systemkan free ku isticmaalo shan iyo toban cisho maya bil maya intuu isagu idhaah waan kaga bogan karaa koob iyo labaatan cisho kadib markaabuu faa'iidadii ogaanayaa faa'iidadii markuu ogaado ayaan u bandhigaynaa system cosystemationkiisa ama budgetkiisii kadib saasaan iskula qaadanaynaa qofkii ganacsada ahaa ama organizationkii markaa ma idinkoo kooxaba oo shirkadiinan himila software solution mise waa idinkoo injineeradii bartay computer science-ka
waa annaga oo ardaydii jaamacadda eela ka baxday laakiin ah shirkad iskugu tegay himila software solution la idhaaho shirkaddan waxaan ugu talagalnay dee far keliya fool ma dhaqdo macnihii marka la isbiirsado qof iyo technical gaara ayuu kuu hirgelin karaa ama fikir gaara oo qofkan ka dhex guuxaya ayuu hibadiisa macnihii bannaanka usoo dhigi karaa marka waxaan u adeegsanay annagoo ardaydii jaamacadda ka baxday ah in aan cambany himila software solution aan kaga hirgalno wadanka oo dhan aanan ugu talagalnay in aan dhammaystirno wax kasta adeeg kastaoo looga baahnaa i t-ga intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama islamarkaasina mowduuca aan kaga hadlaynay ee aan ku soo qaadanay oo ahaa dhallinyarada ka qalin jebisa jaamacadaha iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada waxaana inoogu marti ahaa laba dhallinyara oo wax ka baratay jaamacadda eelo ee magaalada boorama kuwaasi oo kale ahaa siciid cismaan cadare oo ah farsamo yaqaan isgaadhsiinadoo ka baxay kuliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo iyo xamse cumar cismaan oo isna ah farsamo yaqaan bartay cilmiga i t-ga kana baxay kuliyadda kombyuter saynis ee jaamacadda eelo ee magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo barnaamijka idinla socodsiinaya idinla soo diyaariyey oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay haas- haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka kana soo diray magaalada boorama haatanna wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari mahadsanid maxamed horyaalka premier leaga ingiriiska ayaan ku hormari doonaa kooxda liverpool ayaa weli laga beda la-yahay iyadoo aanan dhinaceeda dhulka la dhigin tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka waxaana hadda ciyaartii ay ciyaartay sabtidii ay afar gool iyo eber kaga badisay kooxda southampton goolasha laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahan maxamed saalax halka eh, labada kale ay kala dhaliyeen chamberlain iyo jordan henderson laba iyo labaatan dhibcood oo nadiif ah ayeen hadda ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee manchester city ciyaarihii kale ee dhacay bournemouth oo qeybaha hoose kaga jirta horyaalka waxay laba iyo hal kaga badistay aston villa crystal palace waxaa hal iyo eber ku garaacday sheville newcastle iyo norwich city waxay ku kala baxeen barbardhac goola la-aan ah everton ayaa ka daba tagtay watford oo laba gool ugu hormartay iyada oo ugu badashay saddex gool ciyaartan ay ku dhammaatay saddex iyo labo waxaana macalin angelotti goolka guusha siiyey ciyaaryahankii hore ee arsenal theo walcott westham iyo brighton and hof albion saddex gool iyo saddex gool ayay iskula ag dhaceen manchester united ayaase ka badi weyday kooxda wolverhampton wondres tababaraha kooxda manchester united ayaa u baahnaa gooldhaliye waxaana uu tabay gooldhaliyihiisii rashford oo dhaawac ku maqan ciyaaraha kale ee dhici doona axadda maanta benley iyo arsenal galabta ayay is arki doonaan ciyaartan oo ka dhici doonta guriga benley ciyaarta ugu xiisaha badan een, caawa waxay dhex mari doontaa kooxaha tottenham iyo manchester city dhinaca spain kooxda real madrid ayaa kordhisay dhibcaha hogaanka ay horyaalka ku horkacayso markii ay hal iyo eber isaga reebtay kooxda ay isku magaalada yihiin ee atletic madrid shalay waxaana goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahan karim benzema laakiin barcelona ayaa kusoo dhowaan karta eh, kooxda real madrid haddii ay badiso axadda maanta ah ciyaarta ay la ciyaari doonta caawa kooxda levent real madrid waxa ay barcelona hadda ay ka ay ka- ka- dhibcaha farqiga u dhexeeya ayaa ah real oo leh sagaal iyo afartan dhibcood iyo barcelona oo leh saddex iyo afartan dhibic ciyaarihii kale ee dhacay ee horyaalka laliigaha spain real vayadoid waxaa hal iyo eber ay ugu badisay kooxda real mayorka kooxda real vayadoid oo uu leeyahay laacibkii hore ee reer brazil ronaldo ayaa waxa ay ku jirtaa hadda booska afar iyo tobanaad ee horyaalka valencia hal iyo eber ayay kaga badisay celta vigo halka qaranada ay laba iyo hal ku garaacday kooxda esbanyol dhinaca seriacada talyaaniga saddex ciyaar ayaa dhacay bolonia ayaa ka badisay brescia oo dirta laba iyo hal parma iyo calary laba gool iyo laba gool ayay isku mari waayeen sassuolo iyo roma ciyaarta dhex martana roma guuldarro culus ayaa dhabarka loo saariyey oo afar gool iyo laba ayaa lagaga badiyey inkasta oo roma ay labadaasi gool keentay haddana qeybtii hore ee ciyaarta ayaaba la boobsiiyey ciyaaraha kale ee seeriacaada waxay dhici doonaan maanta galabta iyo caawa waxaana kooxuhu ay isu arki doonaan sidaan ciyaarta ugu soo horeysa ayaa waxa ay muddo ka yar hal saac ay dhex mari doontaa kooxaha juventus iyo fiorentina milan oo galabta ayay gurigeeda sansiro ku martigelin doontaa kooxda verona waxaana ka maqan laacibkooda zalatan ibrahimovic iyo weliba ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara ee simon kaya oo la sheegay inuu hargab ku dhacay Een, ciyaaraha kale atalanta genoa ayay la ciyaari doontaa atlanta eh, ciyaarteedii hore toddoba gool ayay kaga badisay eh, kooxda torino kooxda genowana waxa ay ku martigeli doontaa gurigeeda la arki doona natiijada ay keeni doonto latsiyo waxay la dheeli doontaa isbaal galabta leje iyo torino ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona halka inter milan ay marti u noqon doonto kooxda udines dhinaca kale horeynta seeriya aada yuventus ayaa koob iyo konton dhibic ka horkacaysa inter milan ayaa ku jirta booska labaad oo leh sideed iyo afartan dhibic laba dhibicood ayay ka sarreysaa latsiyo oo ku jirta kaalinta saddexaad roma ayaa ku jirta booska afraad oo leh sagaal iyo soddon dhibic kaalinta shanaad waxaa ku jirta atlanta oo leh sideed iyo soddon dhibic calary ayaa ku jirta iyo weliba barma waxay isla wadaagaan min laba iyo soddon dhibcood laakiin calary ayaa leh ayaa ku jirta booska lixaad tahay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa haatan nuur aad baad u mahadsantaa haatana codkii baxsanaa ee fanaanada kiin jaamac
naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jacayl baadigu abuurtay naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jacayl baadigu abuurtay ma jiibsado cawade daraartii ma joogi karo dhinacaadiga jirta digu ii jiidaya ma jiibsado cawade daraartii ma joogi karo dhinacaadiga jirta qalbigu ii jiidaya hayeeshee jarbay hor joga jilbaa igu helay bannaan jarbaan kalushaa khatara tala oy tala tala iga jawareersan tala tala iga jawareersan jidaan u baxaanan haye jahadibaa iga halowday haddaan kuu jeedilaayo jadka kuu sheegilaa awood baan jirin xaggaygo afkii baa jugta gabay awood baan jirin xaggaygo afkii baa jugta gabay
waa tahay heestaasi keen jaamac fanaanada keen jaamac inoo qaadaysa waxay gabagaba u ahayd idaacaddii duhurnimo oo halka idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari dhinaca soo saarista bashiir abikar cabdilaatin iyo kulanti dambe nabadgelyo